asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu maxamedow aad baad umahadsanta walaal saynu la wada soconnay waxa dhowaan heshiisuu ku dhex maray magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo madaxweynaha maamulka somalilan heshiiskaasi oo ahaa in itoobiya la siiyey qeyb ka mid ah badda soomaaliyeed kaasi oo dhan labaatan kilomitir sida uu sheegayo war ka soo baxay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo arrintaa ku faahfaahinayey heshiiskan waxyaabaha kale ilaa uu sheegay haatan madaxweynaha maamulku oo iskaashi dhinaca militariga ah ama amniga ah iyo dhinaca dhaqaalaha laakiin waxa ugu weyn ee ubucda heshiiskaasi uu ahaa waa qeyb la siiyey biyaha soomaaliyeed oo dhan labaatan kilomitir waayahay in xasan een etoobiya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay ku heshay qayb ka mid a badda soomaaliya
waa su-aal wanaagsan walaal waxa uu ka dhigan yahay heshiiskani dee horta waxaa jiray damaca guun ah oo etoobiya ay ku naawilaysay ama ay in fara badanba ay ku taamaysay geed dheer iyo mid gaabanna ay u fuushay sidii ay ku heli lahayd bad taasi oo madaxweyne ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed marar fara badan si saraaxana uu sheegay inuu helo bad isagoo yidhi boqol iyo konton milyan oo etoobiyaanina bad la-aan maayaan dad labaatan milyan ka yarina bad lahaan maayaan mar kalena waxa uu sheegay in siday doonaanba ha ku helaan in ay muhiim ay tahay in etoobiya ay hesho bad marka wuxuu uga dhigayay de walaalgididiiladoodii ay muddada badan ay ku noolaayeen ee ay in fara badan ay rajaynayeen ayaa u rumowday weliba ugu rumowday in sacaba hoosteed lagu guddoonsiiyey baddaasi xasanow in heshiiskan waxaa ka horeeyey heshiis jabuuti ay ku wada gaareen somalilan iyo dowladda federaalka garwadeenna ay ka ahayd dowladda jabuuti maxaa isku soo beegay labada heshiis
maxamedow arruntaayo waxaa ka horreeyey heshiiskan ay etoobiya ay ku gaadheen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamulka somalilanba heshiis hore oo saddex geesooda u dhexeeyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne biixi shirkaasi oo ku saabsanaa islamarkaasina laynoogu sheegay inuu ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa islamarkaasina wejiis afkarad loogu soo dabaali lahaa wadaxaajoodkii u dhexeeyey ama wadahadalkii u dhexayn jiray dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ee soo bilaabmay laba kun labaiyo toban kana soo bilaabmay ingiriiska dhowr gooro horena lagu kulmay dalkaasi turkiga marar kalena lagu kala kacay oo iyagana lagu kulmay dalka jabuuti in uu shirkaasi ama wadaxaajoodkaasi uu sii socon doono laakiinse arrinta aan ka maqnayn meesha ee iyadana lagu karkarinayey islamarkaasina natiijada ama maxsuulka ka soo baxdayna aynu arkaynaa uu yahay in heshiiskan ay wada galeen biixi iyo abiy in uu qeyb uu ka ahaa wixii lagu soo karkariyey dalka jabuuti oo ahaa in bad la siiyo etoobiya sidaynu ka dhereegsannahayna waxyaabo fara badan ama dadka u dhuun daloola qadiyadani waxa ay sheegayaan ama ay tilmaamayaanba in uu ka dambeeyey wadahadalkaas ay yeesheen saddexdaasi horjooge sababtana lagu sheegay in etoobiya haddii aan bad la siinin in ay halis ay ku jirto soomaaliya ama ay ku jirto jabuuti waxaa kale oo meesha ay sheegayaan dadka waxaan ku takhasusay international relationsku in dee ay col yihiin muddo aada u badan dagaallow ka dhexeeya eritrea iyo jabuuti islamarkaasina haddii eritrea iyo etoobiya ay u midoobaan in iyada laftigeedu ay caqabad ay ku noqonayso dhanka dhaqaalaha iyo dhanka horumarkaaba dalka jabuuti islamarkaasina waxyaabaha lagu qanciya ay ka mid ahayd biixi inuu tago etoobiya islamarkaasina bad uu ku wareejiyo loo carabaabayo labaatan kilomitir lagu sheegay etoobiya marka heshiiskan ay wada gaadheen abiy iyo biixi waxa uu daba socdaa un heshiiskaasi inuu daba socdana waxaa ku caddaynaysa markii uu shalay uu hadlayey ee labada aqal uu ka hor hadlayay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in ay habboonayd in si sharciya uu abiy ugu weydiisan lahaa discussionna ay ugala geli lahaayeen balse laakiin habkan uu maray uun uu ka soo horjeedo taana waxa weeyaan waa qawda maqasho waxna haw qaban mahmahdii soomaaliyada ahayd oo kale weeyaan waayo ilkaha bay soostay ka xidhiirsan yihiin dadkunba waxaan lagu indhasarcaadinayaa haddii waxaan dhab ay ka yihiin waxyaabo qodobo kale oo muhiim ah ayaa ka dhalan lahaa marka waxa weeye waa kabiya xaarkeedba waa laysla tuuraaye shirka labadaa shirba xidhiidh aad iyo aad weyn ayaa ka dhexeeyey waxaad ku nooshahay gobolada waqooyi ka waran dareenka dhabta ah ee dadka ku nool gobolada waqooyi ay ka muujiyeen badda la bixiyey iyo siday u arkaan in muuse biixi uu etoobiya u saxiixo qayb ka mid ah badda soomaaliya sida runtii maxamed olaalo dadka ku nool gobolada waqooyi aad iyo aad ayay intooda ugu badani ay uga gelgesheen sheekh iyo shariif labadaba dhallinyaradii oo aada u kacsan haweenkii waxgaradkii culimmadii mar meel kasta oo aada istaagto ama waddo kasta oo aada martana aada iyo aad ayay dhegahaaga ay ugu soo dhacayaan in fara badan oo dadku ay ku sheekaysanayaan iyo yacnii sida ay uga xun yihiin in baddaasi la dhexal wareejiyey islamarkaasina lagu wareejiyey waddan cadow ku ah ummadda soomaaliyeed qarniyo fara badanna dagaal iyo colaad iyo nacay buu ka dhexeeyey islamarkaasina dhul hore ugu maqnaa ayaa ay dadku ay aad iyo aad uga hadlayaan aad bay yacnihii ay uga xun yihiin qaarkood waxaabay ku baaqayaanba in banaanbaxyo iyo abaabulan la sameeyo oo lagaga hortegaya arrintan kuwo kale waxa ay sheegayaan in ay habboon tahayba in yacnihii ay lagu mudaharaado ama lagu kacabaa maamulkan halkan ka dhisan markaa walaal dadku aad iyo aad ayay uga soo horjeesteen dad kale oo iyaguna aad u yar oo aqliyaa iyo iyaguna waxa ay oo dee ku daaban xukuumaddan maamulka haya iyo shisheeyahaba ayaa iyaguna dhankooda waxa iyaguna ay ka soo dhoweeyeen waxaa lagu sheegay heshiiska ah ee gacmadaaliska ah waaya xasan waxaan ognahay in dhulkuu ka taliyo maamulka somalilan ay ku nool yihiin etoobiyaan aad u badan weliba sanadihii ugu dambeeyena si weyn bay halka ugu soo qulqulayeen sidee bay u arkeen heshiiskan xamidow waxaa jira namber dad aad u badan oo etoobiyaana oo ku sugan dhammaan gobolada waqooyi ee soomaaliya hadday tahay hargeysa burco iyo gobolada kale ee awdal iyo dee ilaa yacnii dhammaan nusaynu ka warhayno ilaa boosaaso intaa etoobiyaanka ugu badani soomaaliya waa inta uu ka joogo ama waa meelaha uu ka joogo markaa si aad iyo aada ayay u soo dhoweeyeen hadday yihiin kuwii timaha jaraya timajarayaashii kuwa gawaadhida maydha qaarkooda waxaan arkayay maantadan lahaa oo ku dabaaldegayay waxaa noqday nin muwaadina oo somalilandara ama soomaaliyeed baa noqday kadib markii bad laga siiyey sida uu sheegayaan ama ay tilmaamayaanba biyaha soomaaliyeed waxa ay leeyihiin muwaadiniin baanu nahay oo dadkan somalilan ama waqooyiga ku dhaqan soomaaliya iyo etoobiya waa isku misii ay sheegayeen markaa farxad iyo suruur iyo aad dabaaldegya ayaa aada u socdaa sidaynu la wada soconina etoobiya magaalooyinkeeda waaweyn oo dhan iyo kuwa yaryarba waxaa ka bilaabmay dabaaldegyo ay ugu dabaaldegayaan baddaasi soomaaliyada la dhexal wareejiyey qolooyinka xataa dawarsanayay ee masaakiinta laftigoodu qaarkood oo ii sheegaya oo ka mida meheradaha magaalooyinku waxay ii sheegayeen in iyaga laftigooda aad iyo aad ay usoo dhoweeyeen oo ay qaarkood nagu yidhaahdeen bay yidhaahdeen shaqo abuur baanu ka heli doonaa oo waanu ka bixi doonaa yacnii daranyadan iyo diiftan nagu haysata waanu ka bixi doonaa oo dad shaqaysta ayaanu noqon doonaa oo kalluunkaanu la soo bixi doonaa oo waxbaanu ka dhoofin doonaa marka walaal aad iyo aad ayay usoo dhoweeyeen dad aad u badan baana dee sida xaqiiqatana ku dhaqan oo kumanaan kun gaadhaya haddii aad marto wadooyinka waaweyn ee magaalooyinkaasi waaweyn ee goboladan waqooyi ishaadu waxay ku dhacaysaa waddo kasta iyo meel kasta oo meheradoo tagto dhow saddex etoobiyaana ama laba etoobiyaana yacnii lagama yaabo inaad arkiba weydo haddii aanay kaba badnayn wallaahi nambarkooda aad iyo aad ayaa u badanya walaalo lama qiyaasi karaayo sida runtiia shakhsiyanka aqoon-yahan ahaan khatarta heshiiska uu leeyahay iyo waxa ka dhalan kara maxaad ka sheegi kartaa maxamedow khatarta walaal uu keeni karo heshiiskani waa mid aad iyo aad u weyn oo aan laga soo waaqsan doonin ummadda soomaaliyeed waxa ay horey ah u lumisay oo ay weyday dhulkeedii ugu weynaa ee soomaali galbeed oo etoobiya ay ku daanshoonayso islamarkaasina xoog ay ku haysato khayraadkiisii dadkiisina yacnii ay ku dulman yihiin oo ay ku ducdaraysan yihiin marka heshiiskani waxyaabuu keeni doono waxaa ka mid a in la waayaba dadka waqooyiga ku dhaqan beri bay soomaaliya halkan degi jirtay la waayaba la odhanba waayo oo dhici doonta oo sidaa falastiin ay yuhuud ay ku samaynayso oo kale inaynu aragnaano waxba kuma aha marka waxa weeyaan walaa halis aad iyo aad u weynba waxaweye boqol iyo konton ama boqol iyo toddobaatan milyan oo qof oo lagu soo daayo oo lagu yidhi ka shaqaysta oo loo sameeyey waxa lagu magacaabo sharciyad oo yacnihii imikaaba aada yaabaysaa sida ay koronkorta ay ku yihiin magaalooyinkae bal hadhowna iyagii oo layidhi sharci bay waddanka ay ku joogaan maxaad u malaynaysaa dhinacyada haddaynu ka eegna amniga oo kale halis bay geli doonaan waxaa dhici doono oo kale in ummadda soomaaliyeed laga qaado dhulkooda iyo khayraadkooda waxaa dhici doona in xanuunna loo soo waarido waxaa dhici doona yacnihii dhexal wareejin dee aanaan kasoo waaqsanin haddii ummadda soomaaliyeed ay waxaan hushiis ka odhan weydo oo ay ka hortegi weydo halis aad iyo aad weyn ayaa walaahi kusoo wajahan walaal gabagabadii aragtidaada maxaad ugu dambayn kusoo gabagabaynaysaa oo dardaaran ah kuna wajahan ummadda soomaaliyeed gebagabadii walaalo waxaan dee usoo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed way arkeen halku xaalku uu marayo in cid ay wax ka sugaan oo siyaasiyiina ama dowlada isku magacaawday aanay jirin nin walba waxaa la habboon in uu kaalintiisa u qaato oo uu garab siiyo nimanka lagu tilmaamaya inay argagixisada yihiin oo maanta caddaatay ilaahayna uu waafajiyey ina waafajiyey kashifayna waxyaabo fara badan waxa weeya nimankaas waa nimanka keliya ee muwaadiniin haddii la sheegayo soomaaliyeed waa iyaga haddii la sheegayo culimo diintooda u dagaalamaysa waa iyaga diintii iyo dalkii iyo dadkiiba intaba iyaga badbaadinaya shantii muqadasaadka ahaydba maanta nimankaa ayaa daba ayaa badbaadinaya marka waxaan odhan lahaa maanta xarakada ha la soo dhoweeyo ha lala shaqeeyo yacnii nin waliba qeybtiisa ha qaato nin waliba magaranaysa qorigiisa ha sifaysto nin waliba ha soo dhoweysto nin waliba qeybta badiisa ha ka difaaco nin waliba ha noqdo in uu ku talagalo in uu cagta hadda etoobiyana dhulkeena ay soo dhigaan inuu dhimasho uu ka xigo aad iyo aad baad u mahadsantiin aad iyo aadna waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan xasan faarax oo u waramayey warbaahinta alfurqaan